alxamdu لlah wsalaatu wasalaamu calى rasuuli illahi wcala alih wصaxbih wslama tasliima kaiira kitaabu axkaami nikaax guurka axkaamtiisa kitaabii ka waramayey kani weyi halka waxaa inoogu dhammaaday iibka iyo waxyaabii kale la xidhiidhay marka waa rukunkii afraad arkaanta fiqiga cibaadaadka loogu horreysiiyey waayo de waa xidhiirhkii addoonkii ilaahay u dhexeeyey mucaamalaadka oo wixii la isdhaafsanaya waxaa ku saabsan baa lagu xigsiiyey waayo de waa aad baa loogu baahan yahay waxaa lagu xigsiiyey guurka markuu cuno ee uu cabbo markaasuu dareen yeelanaya dareen shaawadiisa meeluu ku guto u baahanaya waxaa loogu dambeysiiyey ama lagu xigsiiyey jinaayaadka qofku markuu shahawaadkiisa dhammaystirto ayuu dada ku gardaroodaa soo ma tii caloosha iyo tii farjigaba waxaa lagu xigsiiyey qadaagii iyo shahaadaadkii iyo wixii la xidhiidhay waxaa loo baahanaya arrimahaas qofka markay jinaaya ka dhacdo waxaa loo yaqaano markaa guurku oo wax kitaabka iyo sunnaaba lagu xusay fankixu maa taaba lakum min annisaa waankixu layaama minkum nabiguna alayh salaatu salaam wuxu uhi ya macshar ashabaab man istaaca minkum albaata falyatazawaj arkaan buu leeya waa zawji waa ninka wax guursanaya zawji oo ta wax loo guurinayo ta la guurinayo weligii oo ah mas-uulkeedii shaahidaan labadii markhaati iyo siiqo oo qabuulkii iyo ijaabkii waan kuu guuriyo waan aqbalay guurkeeda waan aqbalay wuxuu yihi kitaabu axkaami nikaax iyo wma yatacalaqu waxa ku tacaluqa bihi nikaax bibacdi nusakh wama yatasilu waxa la xihiidha bihi nikaax wa min alaxkaami axkaama iyo walqadaaya arribu wa hadihi alkalimatu jumladani oo ah wama yatacalaqu bihi min alaxkaami walqadaaya saaqitatun waa mid dhacday min bacdi nusakh ilmatni oo kuma taal buuri dee nusakha mushjaac kuma taalla buu yihi qaarkood wnikaaxu haddaba yulaqu waxaa lagu ilaaqaa oo loogu yeedhaa magac looga dhigaa luqatan luqa ahaan cala adammi yanaa isugeynta iyo walwaطi galmada iyo walcaqd iyo meherinta intaba fii luqat alcarab nikaax waa la dhaha buuri watanakaxat ilashjaaru baa la dhahdaa macnaheedu iyo geedii dee way isgaadheen oo indama bacduha ilaa bacdin waigana dee qur-aankaaba ku sheegay xataa tankixa zawjan hayrahu xataa tankixada nikaaxa waigii baa looga jeeda xadiidkaa fasiraya caqdigana isagana fii luqati alcarab nikaax waa la idhaahdaa fankixu maa taaba lakum min annisaa wa yuطlaqu waxaa loogu yeedhaa sharcan ay fii sharcina calaa caqdin heshiis mushtamilin heshiiskaasoo koobsanaya cala alarkaani washuruudi arkaantii la yaqaaniyo shuruuddii la yaqaanay marka dee caqdi kastaoo arkaan iyo shuruud leh ma aha nikaax ashan alarkaan iyo washuruud ku jirta waa cahdiya o waa arkaantii iyo shuruuddii lagu yaqaanay fii kitaabi nikaax waxaase ka fiicneyd inuu yidhaahdo caqdunoo yatadamanu ibaaxata waطin waa heshiis koobsanaya in la xalaaleeyey mucaamalo nin iyo gaba dhex marta oo lagu xalaaleeyey bilafdi inkaaxin aw taswiijin iyadoo ereygaa inkaax ama taswiij la isticmaalay aw tarjamatihi ama isagoo la turjumo dee luqad kalaa sadee af soomaaliya isagoo lagu turjumo kale markaa gabadha budcigeeda ninku ma mulkiyayo ma milkiyayo ma yeelanayo ee guurku wuu ibaaxaynaya un xalaalun buu uga dhigaya haduuha tusaale ahaan wallaahi laa amliku shay-an wallaahi inaana waxba lahayn isagoo xaas leh miyuu miyuu dembaabay maya ma laha dee xaasku milkigiisii maaha waayo wanikaaxu buu ihi haddaba nikaax halkan muxuu uga jeedaa tas- atasawuj guursashadu oo qabuul taswiij inuu aqbalo guurintii gabadha loo guuriyey inuu aqbalaa mustaxabun waa mid sunno ah waxay leeyihin asal ahaan guurku waa mubaax laakiin dee mustaxab wuxuu noqonayaa marka waxyaabo kale raacaan niyaad kale hadduu ula qastiyo inuu naftiisa ku dhowrsoonaysiiye iyo inuu caruur hela iyo markaasuu taaco noqonaya laakiin guurkaba ujeeddada uu ka leeya hadday tahay inuu raaxo gaadho ujeeddadiisa uu shahwadiisa guto marka mustaxab maaha waa maxay waa iska mubaaxun markaas shay mubaaxa liman mid buu mustaxab u yahay yaxtaaju u baahan ilayhi guurka u baahan qofka u baahan bitawqaanihi baa lagu suuraysanayaa baahida u baahan yihi inuu jeclaysanayo lilwaطi mucaamalo isaga iyo ruux dumara dhex marta inuu jeclaysanayo wayajidu uu helayana uhbatahu kharashkii guurkana uu helayo ka maharin sida meherkii wa nafaqatin iyo masruufkii iyo mariinkii iyo meherka garanaya meherka waa waa inta markaa laga rabo meherku ilxaal nafaqadana masruufkuna waa yowma nikaaxu leylatahu habeenkaa iyo maalintaas kiswadana kiswatu fasli tamkiin waktiga gabadhii xilliga lagu wareejinayo ee loo hoynayo xilligaa dharkiisi waa inuu hayo ile xilliyadu way kala dhar duwayine xaggaa dambaynu ku arki doonaa jiilaalku dhar gooniyuu leeyey xagaagu dhar gooniyuu leeyey haddii wakti jiilaal gabadhii loo soo hoynayo waktigaa jiilaalka dharkii dhaxanta ee u baahnayd waa inuu hayo kii xagaaga inuu hayaa shardi maaha kaa lama gaadhin bay lehay markaasuu mustaxabi inuu guurkii u baahan yahay oo dee naftiisu ay doonayso wixii dee uu ku guursan la'aana u haysto meherkii markaa haddii laga rabo u hayo iyo masruufkii iyo fain faqada hadduu waayo aluhbata kharashkii guurku waaye wad iyo mucaamalo dumarna waa u hanqaltaagaya lam yustaxaba looma sunayo low isaga annikaaxu guursasho bal yustaxabu low tarku nikaax guurka inuu iska daayaa loo suneeyaa bal yukrahu low nikaax inuu guursado waa makruuh oo muxuu markaa isku karaar jebinayaa dee soom وmن lm ystaطic faعalayh bالsوm buri nebigu fainahu lahu wijaa ayb waxa iyaduna lamida wuxuu ku guursan la u haysta lakiin ciluu leeyahy cilo waa oday gaboobey ama waa ciniin oo alaabtiisu ooma shaqayso kaasina inuu guursado waa makruh bay idhahdaan oo kan maxaa aan haysan kharashkii guurka loogu diidaya dee waxaanu awoodin buu dusha iska saaraya halis baa kaga iman karta ka warrama kharashkii wuu haystaa cillana kuma sugna xaajana guur uma hayso inuu iska cibaadaystaa u fiican ba tacabudkiisa uu isaga go-o waayo wayajuusu waxaa u bannaan lilxuri ninka xorta an yajmaca inuu kulmiyo beyna arbaci xaraayra afar dumara oo xora ayuu ninka xorti guursan karaa hal mar buu wada guursan karaa ama si kala dambaysu u guursan karaa hadduu afar ka badiyo oo ay wada socdaan midna meher qaban maayo shan dumar uu yihi mar halee wada meheriyo hal mar midna meher qaban maayo hadday kala dambeeyaanna afarta wixii ka badan ta shanaad iyo wixii ka dambeeya un baanu meher qabanayn soomaalida waxay iska dhahdaan islaantii horreysa meesha ka bax islaantii horreysay la huudmeen baan malaynaya meeshay u banaynayaan waxay kule islaantii horreysaa meesha ka baxaysa hagee kaga baxaysa iyadu waa gabadh uu si saxa u guursadee isagoo afar dumara qaba hadduu mid shanaad guurso taa shanaad un baani guurkeeda waxba ka jirin afartii hore waa sidoodii weye guurkooda waxba noqon maayo ya haye muxuu yidhi adigu kuma jirtid marka ma waad furantay ba ujeedaa e wixii furan adigu kuma jirtid u yidhi ayuu ujeedaa waaya ويجuز waxa u banaan لxuri ninka xorta an yجمca inuu kuleyo byn arbca xaraare saa dee qur'aankaba lagu sheegay ankixu ma طaaba lakum min النisaaءi maثnى وثuلاثa والرubاc وmaثnى macnaheed waa اثnain laba ثuلاثana aw ثaلاثan ama saddex guursada وarubaaca u arbacan ama afar guursada nebigun bay u banaanayd inuu afar dumara ka badan mar qura wada kulmiyo faqad xaalo ay keliya ay yihiin afartaasun yihiin ilaa an tatacayana inay waajibto mooyaane alwaaxidatu gabadha quri fii xaqi oo ragga qaarkood baa gabadh qura ka badan aan loo ogolayn oo laba talabaad guurkeedu aanu ansaxaynba waa kuweye ka nikaaxi safiihin weeye waa sida mid safiiha guurkii iyo wanaxwi safiiha wixii shabahaa sida dee mid waalan oo kale ninkan hadduu safiya bilaalxe jeclo yahay xoolihiisiba loo maamulayo gabadh qurun baa loo ogoliyay mid labaad guurkeedu waa ansixbayaba waayo daliilxaajun baa loogu guurinayaa midda qurina xaajada ugu filan kawaalanna waa saasoo kale iyo wanaxwi wixii isaga shababo mimaa kuwii ka mida yatawaqafu uu ku taagan yahay nikaaxum cala alxaajati baahi uu ku xidhayay guurkoodu wayajuusu waxaa u banaan lilcabdi addoonka wala mudabaran haba noqdo mid xagga dambe laga xoreeye aw mubaacada ama mid barxoraysan ba ha noqdee aw mukaataba mid la kitaabeeyeba ha noqdo aw mucalaqan ama mid lagu xidhayba ha noqdo cidqiga xoreyntiisa bisifatine an yajmaca baa u bannaan inuu kulmiyo bayna thnayni laba ay zawjatayni laba dumara laba xaas faqad oo keliya walaa yankixu guursan maayo alxuru ninka xor tahay amatan addoon addoontaasi oo ligayri cid kale ay leedahay waayo maxaa loogu diiday waxaa loogu diiday caruurtiibaa addooma ka noqonaysa lianna alwalada yatbacu ummahu fi riq ilmuhu addoonnimada hooyadiibuu ku raaca haddii hooyadii addoonta abiiba xora noqde addoon buu noqonaya marka addoonta uu guursaday ninkii lahaabay caruurtiisu addooma u noqonayaan de taasaa loogu diiday ligayrihida macnaheedma waxa weeyaan addoonta isagu leey u guursan karaa maya iyada maba guursan karaba mutlaqan xataa baayi keenaysaa dee ma jirto oo ila sida kalaabay xalaal ugu tahayba aw maa malakat aymaanukum bay soo gelaysaabee waayo addoon nin kale uu leeyahay ma guursan karo ilaa bishardi laba shardi in la helo mooyaane cadami sadaaqi lxurati gabadh xor ah wuxuu meher u siiya inaanu hayn aw faqdi lxurati ama gabadh xoraba uu waayo aw cadami ridaaha ama inaan raalli ku noqon gabadhii xortahayd bihi isaga dumarkii xortaaba way yeeli waayeenba marka waxaanu kala qaadqaaday intani shuruud ma kala waa hal shardi uno alcajzu can ilxurati gabadh xore inuu guursadu kari waayo inuu kari waayo maxaa keenay meherkeedii baanu hayn ama maba jirtaba gabadh xoriba meesha ma joogtaba hadduu u safrana waa safar mashaqo ayaa ka sokeeya gabadhii xor tahay ama wuxuu u kari waayey dumarkii xortahay oo dhan baa diidayba ninkaas waxay ku arkeenba waxaas waa hal shardi bay wada hoosgelayaan oo ah alcajzu can ilxurati wkhawfi lcanati iyo inuu ka baqay zina ayuu ka baqay oo waxay ula badatay hadduu addoon guursan waayo inuu xumaan ku dhaco ay azina buu ka baqay muddata faqdi lxurati muddada aanu gabadh xorahayn weysan yahay inuu zinaystu ka baqay wa taraka wuxuu ka tegey buu ihi ibnu qaasim almusanifu abu shujaaca shartayni laba sharti oo akharayni kale axadumaa midkood waxa weeye anlaa yakuuna inaanu hayn taxtahu hoostiisa xuratun gabadh xori oo uu qabo ama addoon hore uu qabay ama addoontiisaba ah waa inaanu haysan taa xortahay oo muslimatuna muslimada aw kitaabiyata ama ahlulkitaaba oo tasluxu u habboon lilistimtaac inuu dee ku danaysto marka halkaa maxaynu ka fahmay hadduu gabadh xore qabo oo aanay baahidiisii gud ahayn sida inay yar tahay oo kale ama ay xanuunsanayso marka addoon waa iska guursan karaa gabadh xore wuxuu ku guursada haddaanu hayn wathaani shardiga labaad ou ka tegey waxa weeyaan islaamul amati addoontu inay muslimat tahay allatii taasoo yankixu uu guursanayo alxuru ninka xor tahay walaa yaxilu xalaalu ma aha limuslimin muslim amatun addoon kitaabiyatun ahlukitaab ah Ah, marka halkaa labadaa shardiye uu ku kordhiyey shardiga dambe dee aayaddaaba lagu sheegay ma ilaahay subxana watacaala muxuu yidhi man lam yastatic minkum qawla an yankixa almuxsanaati almu'minaat bima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat dalika liman khashiya alcanata minkum shuruuddan ay sheegeen oo dhame waxay ku xusan yihiin aayaddaasay ku xusan yihiin ayib shardiga markaa ah allah yakuuna taxta xuratun مسلمة أو كتابية تصلح للاستمتاع شرط جهوري العجز عن الحرة ينبه اسقلية وإذا نكح دو قرصدا الحر نينك حرطة يا أمة الدون بالشروط يكون قرصدا الشروط دي المذكورة يلا الشاقي ثم أي صرا التنين تادة بدأت بحو ولا يلا كبار حر يكون قرصدا كرو أو نكح موحى بو قرصدا سقوا الدون تهرانا قبا حرة كبار حرة لم ينفسخ فسخ ممايو نكاح الأمة الدون تي uu guursaday iyadoo shuruudii guurkeedu ugu banaanaanaya la helay guurkeedu fasakhmi maayo waa yukhtafaru fi dawaam maa laa yukhtafaru fi libtidaa markii hore hadduu haysan lahaa gabadh xora ama xoolo gabadh xore uu ku guursado uu haysan lahaa addoontu umay banaanaateen laakiin markii hore umay muu haysan gabadh xora xoolana ma haysan gabadh xore uu ku guursado saasay addoontu ugu banaanaatay kadib buu helay marka marka dambe xagga dambe waxaan xagga hore laysaga ogolayn baa laysu ogolaadaa قاعدة فقهية تراضه والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا